muhiimadda ay noo leedahay barnaamijkan iyo doorashada xortaa in dadkeennu ay helaan wax la soo koobi kara maaha annaga si loo helo doorasho xora marka hore waxaa loo baahan yahay rabitaan siyaasadeed ama political will in lala yimaado waxaan idiin ballan qaadaynaa oon diyaar idiinla nahay dhammaanteen xagga siyaasiyiinta hirshabeelle inay naga go'an tahay in barnaamijkaasu hirgalo si wanaaga ku hirgalo si dhib la-aana ku hirgalo wacyigelinta dadka iyo abaabulkane sidii loo baahan yahay anuga qayb qaadan run ahaantii waxaan aad ugu faraxsannahay barnaamijkan inaad wakhti fiican bilowdeen waxaa dhici jirtay doorashooyinka sida arrimo kale loogu mashquulsan yahay oo howlo kale oo runtii qaarna ay faa'iido leeyihiin qaarna ayna faa'iido leeyihiin loogu mashquulsan yahay wakhtiga ugu dambeeya in lagu soo baraarugo in la joogo sanad doorasho